فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana insha allah caawa waxaa ka mid ah saraakiil etoobiyaan ah iyo ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku dhintay qaraxyo lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka bakool dagaal maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose oo dhex maray ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa yugandha haween loo diyaarinayo inay daaciyaad noqdaan oo dowra loogu qabtay degmada jirib ee xarunta walaayada jubbooyinka waaliga walaayada jubbooyinka odayaal dhaqan iyo culamaa udiin ayaa ka qayb galay munaasabad gebagabo u ahayd dowladda qaar ka mid ah codadkii mas-uuliyiintu halkaa ka jeediyeen ayaannu idiin haynaa insha allah dowladda kenya oo sii kordhisay xasuuqa ay ku hayso dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato qaar ka mid ah codadka dadka ehelkooda la laayey ayaannu idiin soo gudbi doonnaa insha allah
qof socdo jidka socdo qof geel la jiro kan eri la jiro hadday maraan sida cidood oo kaloota iska tooganaayeen qofna waa qaranaayeen waa qadaa meel duuray ku tuuraayeen qaarna waa qaadaayeen meel kale ay geynayeen war annaga dowladda meesha waa nagu lahayse dowladda federaalka oo dishay guddoomiyihii degmada hodan ee magaalada muqdisho ugu magacaawna iyo saraakiil dhacdadaas loo xiray odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan oo soo dhoweeyey wabar ay caleema saaratay beesha baadacadde codadkooda ayaannu idiin haynaa insha allah sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana ka mid ah qaraxyo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay waddanka ciraaq dab ka kacay warshad samaysa tallaalka cudurka koronafirus oo ku taalla waddanka hindiya dad tahriibayaal ah oo ku maashooday badda kadib markii dooni ay kula degtay xeebaha waddanka libiya iyo tirada dadka cudurka koronafirus ugu dhintay waddanka maraykanka oo kor u dhaaftay afar boqol oo kun oo ruux uu diyaar garoob dhegstayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag ugu yaraan laba sarkaal oo etoobiyaana ayaa nafta waayey ka gadaal markii qarax uu kula kacay inta u dhexaysa degmooyinka xudur iyo ceel berde saraakiishan ayaa waxay ahaayeen miinabaarayaal waxaa qaraxyo lala eegtay ciidamo etoobiyaana oo halkaas marayey islamarkaasina ay wehelinayo kuwo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa la sheegay laba sarkaal oo miinabaarayaal oo etoobiyaana inay halkaa ku dhinteen waxaa sidoo kale goobta ku dhintay laba ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed shan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee amxaarada la shaqeeya ayaa iyaguna halkaasi ku dhaawacmay waxa ay dhimashada ciidamada etoobiyaanka ay ku soo aadaysaa xilli laba askari oo etoobiyaana la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqayn shalay ka dhacday degmada buurdhuubo ee gobolka gedo duqayntaasi oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay fulisay qaraxyada maanta lala eegtay ciidamada etoobiyaanka ah iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaa fuliyey iyagana ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka gobolka shabeellaha hoosena inta u dhexaysa lambar lixdan iyo buufow maanta waxaa ka dhacay dagaal ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dhabaha u istaagay ciidamada yuganda qaarkood oo halkaasi ku safrayey dagaal ayaa muddo halkaa ka socday waxaana la sheegayaa in ciidamada yuganda khasaare la gaarsiiyey walow faahfaahin dheeriya aan laga bixin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي dowladda federaalka ah waxa ay dishay ninkii ugu magacownay guddoomiyaha degmada hodan ee magaalada muqdisho cabdixakiim dhagajuun ayaa xalay waxaa lagu dilay inta u dhexaysa isgoysyada aadan cadde iyo howlwadaag ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa rasaas huwiyey gaari uu la socday faahfaahin dheeriya lagama bixin sababta dilkiisa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa maanta waxa uu muujiyey sida uga xun yahay dilka saaxiibkiis loo geestay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in baaritaan deg dega arrintaasi lagu sameeyo saraakiil iyo askar ayaa durbo waxaa loo xiray dilka guddoomiyaha waxaa xabsiga la dhigay taliyihii boliiska degmada waaberi iyo taliyihii boliiska degmada howlwadaag kuwaasoo la sheegay in xalay iyagu shaqada ay ku qornaayeen sidoo kale waxaa la xiray ciidamadii ku sugnaa barta kontarool ee guddoomiyaha lagu dilay cabdixakiim dhagajoon ayaa dhowr bilood ka hor qarax ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ku dhaawacday xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa caafimaad ahaan loogu qaaday dalka turkiga oo lagu soo daweeyey shalay iyuu dalka dib ugu soo noqday wuxuuna sheegay in uu sii wadayo howshiisa uu kula dagaalamayay waxa uu ugu yeeray argagixisada oo uula jeedo dadka tawxiidka ehelka u ah hase ahaatee kuwii ay isku safka ahaayeen ayaa xalay ku qaarijiyey gudaha magaalada muqdisho فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي haween loo diyaarinayo in ay daaciyaad noqdaan ayaa dowlo waxaa loogu qabtay degmada jilib ee xarunta wilaayada jubbooyinka dowladdaasi oo muddo saddex maalmood ah socotay ayaa waxaa loo qabtay munaasabad gebagaba ah dadkii ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah sheekh abu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka iyo guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobollada jubbooyinka suldaan cabdiqani sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa halkaasi kelimad muhiim ah ka jeediyey إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها انت كتب ولا ليال ملتقها الملتقى الدعوي الأول للداعيات إن شعارك سؤوها كوني داعية إلى الله كلمة إن توصية أه وحي تهي المرأة المسلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر gabadha muslimada ahi waa gabar ku tilmaaman munkarkana inay reebto macruufkana inay farto mujtamaca muslimka intay ku dhex jirto sababtu waxa weeyaan shaqadaas ah munkarka in la reebo macruufkana la faro waa ruknan min arkaan اlislaami tiirarka islaamka mid ka mid ah bal culimmadu shanta tiir islaam ayaa waxay ku daraan lix uga dhigaan culimada qaar ka mid ah almru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar ahmiyadda iyo weynaanta uu weynyahay iyo ahmiyadda uu leeyahay darteeda aayaadka axaadiista arrinkaa tusinayana oo buraarajinaya ku guubaabinaya gabadha muslimadda ah inaysan mujtamac arkay ku jirta ayna aamusin oo ay dacwada faafiso daaciyad ay noqoto oo ay ku tilmaamanaato laguna barto ayay ka mid tahay way badan tahay lama soo koobi karo waa dhufays weyn oo ilaalsan mujtamac muslimka ah oo ka ilaalinaya mujtamac muslimka inuu ku dhaco halaagyo iyo godad waa weyn inuu ka dhaco ka ilaalinayo gabadha muslimadda ah gaalada waxay og yihiin gabadha muslimadda inay tahay daaciyad inay tahay jiilka soo koraya midda soo saaraysa waa hooyada khilaafada islaamiga ninka qabanay hooyada dhashay waa almar'a almuslima macallinka iyadaa dhashay qaaliga iyadaa dhashay jundiga islaamka mujaahidka iyadaa dhashay soo ma jeedid hooyadu marka halkaasay ku fadhidaa waa midda wax barbaarinaysa ee soo saaraysa qaala tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin mu'miniinta iyagaas kale awliya isu yihiin isu gargaaraya ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar waxay isfarayaan macruufka iyo wanaagga munkarkay xumaantana way iska reebayaan وقال تعالى الله سبحانه وتعالى مركو كهلاي الأمة الإسلامية قاطبة قبقة مركو كهلاي الله وحيري كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وعاد أهاتين أمتا أو خير بدن وحويان خير كبار فريسان حمانتين ويسكربيسان قالوا مركا ma rabaan waxay rabaan gabadha muslimadda ah inay soo saarto xoogga waxay saareen gabadha muslimadda ah sidii ay u inxiraafin lahaayeen ayib nabigeenana sal lla slam xadiistiisa hal xadiis keliya haddaan ka soo qaadanno nabigeenna wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaraa qofkii idinka idinka mid ah oo munkar isha saara oo arka maqlana waa la mide minkum haddii la yidhin rag iyo dumar way soo wada gelayaan hooyadii baa soo gelaysa gabadhii muslimaddaa soo gelaysa ayayaa soo gelaysa dhammaan qofkii ishiisu munkar ay qabato maqla falyuqayirhu biyadihi gacantiisa ha ku bedelo munkarka inuu zuuliyaa la rabaa fain lam yastadic hadduusan gacantii awoodiso ma aha fabilisaanihi carabkiisu ka sheegaya gacanta waxa awooda aabbihii hooyadii carruurtoodii bay barbaarinayaan gacantii waxa awooda murabbigii mudariskii macallinkii hadday soo dhaaf gacanta waxa awooda dawladda islaamiga ah haddii la awoodi waayo ay noqoto carab baa ku xiga inuu afka ka sheego qofka oo usan ya afka ka dhawaaq fain lam yastabic fabiqalbihi taa ugu dambaysa wey qalbiga waa inaad munkarkii ka nacdaa gabadha muslimadda ah munkar meel lagu samaynayo inaysan goobjoog ka ahanin waa inay ka dhaqaajisaa gabadha muslimadda ah waa gabar had iyo goor ku taagan wadiifadii saxaabiyaadkii iyo salafkii haweenkii wanaagsanaa macruufkay farayeen munkarkay reebayeen waxaan ku soo gabagabaynaya kelimadayda gaalo maxay ka rabtaa gabadha muslimadda ah gaalo waxay leeyihiin idaacadahooda joornaaladooda telefishinadooda kulli ay ka sheegayaan hal barnaamij oo ah gabadha adduunka ku nool waa in la xoreeyaa hadalkaas oo aad is leedahay war muxuu yahay taxriiru lmar'a ay leeyihiin laakiin waxay ula jeedaan gabadha muslimadda inay xoreeyaan bay rabaan gaaladu waxay leeyihiin taxriiru lmar'a su-aashu waxay tahay ahuwa taxriirun am taqdiirun gabadha ma xorayn la xoraynayaa maxaa laga xoraynayaa mise waa kadin bal marka la soo koobo culimmadu waxay dhaheen markaad aragto waxa laga xoraynayo gebagabadii bal huwa taqriibun wa tahriib waa in reer galbeed laga dhiga gabadha lana kharibo maxay rabaan inay ka xoreeyaan bal ila dhegayso awalan waxay rabaan taxriiruhaa can cubuudiyatiha lirabbiha wa khaaliqiha wa raasiqiha gabadha muslimadda ah inay ka xoreeyaan allah ay addoon u tahay oo markaa ay addoon u noqoto ilaahay kayrkii labo taxriiruhaa can qiyam اddiini wa axkaami shariica wa tacaaliim اlislaam dhaqanka suuban tacaaliimta islaamiga inay ka xoreeyaan oo markaa kadibna tacliimtii gaalada ay u xoreeyaan waxay ka horaynayaan saddex taxriiriha can satriha wa xijaabiha wa niqaabiha gabadha inay ka xoreeyaan xijaabkay qaadato asturkay wejigeeda qarisay soo ma jeedid xeshoodkeeda in laga xoreeyo oo loo xoreeyo ila atabaruji wasufuuri inay tabarujaad mutabarija noqoto iyo mid cawradeeda banaanka soo dhigta inay noqoto afar maxay ka xoraynayaan taxriiruha can xayaa'iha wa akhlaaqiha gabadha muslimadda gaalo waxay rabaan inay ka xoreeyaan akhlaaqdeeda iyo xeshoodkeeda inay dhaqankeeda ay fasaadiyaan oo ay ugu yeedhaan inay ragga dhex gasho badda la dabaalato darooba la noqoto baarlamaanka la fadhiisato ragga ay garab boodo ayay rabaan si ay u fidnowdo shan taxriiruha can baytiha gabadha muslimadda ah oo allah uu yidhi waqarna fii buyuutikuna asalka gurigeeda inay ku nagaato ah kadibna mujtamac inay anfacdo jiil soo saarto daruuro ay bannaanka u soo baxdo ay tahay gurigeeda inay ka xoreeyaan gabadha muslimadda ah oo ugu yeedhaan in siyaasadda ka qayb gasho in maxaan ku yidhaahdaa maamulkay ka qayb qaadato inay askariyad noqoto inay maarkaysaa ay sidaa noqoto lix taxriiruha can qawaamati zawjiha ninkeeda mas-uuliyadda ilaahay uu siiyey alrijaalu qawaamuuna cala annisaai allah uu yidhi inay ka xoreeyaan kadibna ninkii booskiisa iyadu ay degto oo ninku markay rabtana ay furto markay rabtana ay cayriso markay rabtana ay addoonsato waa ka waa waxa gaalada dhexdeeda ka socda inay sidaas ay rabto ayaa ka muuqata taxriiruha can umuumatiha wa ridaacati atfaaliha wa ricaayati awlaadiha gabadha in laga xoreeyo hooyanimadeedii in laga xoreeyo canuga nuujinta ay nuujiso in laga xoreeyo caruurteeda in ay barbaariso in laga xoreeyo taxriiriha can unuutatiha haweennimadii ay tahay rag iyo dumar baa la yidhi dumarnimada in laga xoreeyo raggii booskeeda ay tagto hada huwa ataxriiru aladii yuriiduuna alkafara waalgarbiyiinta iyo gaaladu siday rabaan waa taas islaamkun muxuu rabaa wuxuu rabaa gabar muslimad ah allah ku xidhan allah caabuda nebilaahi maxamed ku dayata mujtamac muslimkana dowrkay ku leedahay marna aan hilmaamin oo ah almru bilmacruuf wاnnahyi can اlmunkar wjazakumna allahu khayra wاssalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay weliga walaayada jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى ayaan mar walba u mahadnaqaynaa bacda xamd illaahi waxaan u mahadnaqayaa maktab dacwa fii wilaayati jubba oo soo qabanqaabiyey multaqahan maantayna munaasabadii xiritaankiisa aan taagannahay bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa oo kale gabdhihii daaciyaadka ahaa iyo gabdhihii kaloo hadda ka soo qaybgalay oo daalibaadka ahaa oo wax baranayey madaarista iyo macaahidda kala duwan wax ka baranayay gabdha iyo hooyooyinba waxaan kaloo u mahadnaqayaa culammada martida noo ah uu ka mid yahay sheekh abu muslim iyo nuqabada wilaayada jubbooyinka sheekh cabdiqani uu uga horeeyo naqiibka guud ee wilaayada iyo dhammaan maamulka wilaayada jubbaland islaamiya oo ka soo qayb galay xafladdan iyo dhammaan marti sharaftaba intaba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran maanta iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay galabtay xafladdan ama munaasabadan aadka u ballaaran oo dhowrka boqol oo gabdhood ay ka soo qayb galeen dhowr maalmoodna halkan multaqe loogu magac daray dowr almara almuslima fii islaaxi lmujtamac dowrka iyo kaalinta gabadhu ay ku leedahay islaaxinta mujtamaca iyo bulshada shicaarna looga dhigay kuni daaciya marka waa in aad iyo aad u fiican bay noqotay in maalmihii ay socotay mar baan darsi aan ka bixiyey aad iyo aad baan ula dhacay sida ay wax u socdaan gabdhaha sida ay u soo mushaarakeeyeen iyo juhdiga iyo dadaalka tirada badan ay samaynayaan waxaan isleeyahay maantay way najaxday dacwadii haddiiba maantay boqolaal gabdhood oo ducaada oo qaarkood ay macaahid ayaga u gaara oo dadka ay wax ku barayaan aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa mar waxa weeyaan walaalada maktabu dacwa qismiga qur-aanka kariimka ee jamciyadda maray waxa weeyaan ay dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada ay waxbarashadooda ay fiirfiirinayeen waxay ii sheegeen dugsi gabdhaha ay hayeen ama macad gabdhaha ay hayeen muasasada utruja ayaa waxay yidhaahdeen kaalimaha hore ayay ka gashay abaalmarin bayna muteysteen marka arrintaasi waxa weeyaan waa farxad weyn maadaama gabdhuhu ay waxa weye dowrkaas ay marayaan in macaahidoodii iyo maraakistoodii iyo waxa weeye mu'asasaadkoodii ay noqdaan kaalimaha koobaad waxay arrinkaasi kaliftay in gabdhihii waxa weeyaan boorka laga jafo liajli dalika waxa weeyaan walaalada maktabu dacwa ee wilaayada jubbooyinka iyo maamulkaba waxaa la isla qaatay in maadaama muddo la soo shaqaynayay gabdhuhuna ay shaqo badan ku jireen waxaa la isla goostay in bal hadda iyo sanadkan hadda aan ku jirno kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada in waxa weeyaan boorka laga jafo gabdhaha oo dowrkooda iyo kaalintoodii waxa weeyaan lasoo ibraasiyo maadaama ay horay u socdaan horay loo sii wado waan ku faraxsannahay oo maanta hadda halkan waxaa fadhiya waa boqolaal xataa dhowr boqol baa la odhan karaa gabdhaha halka maanta fadhiya oo dhammaanna la rajaynaya inay noqdaan ducaad waxa weeye dadka dacwada gaarsiiya waxaan is leeyahay deegaankan aad iyo aad buu u nasiib badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku galladaystay in ducaad intaan la eg ay soo baxdo waxaan xasuusinayaa gabdhuhu dowrkooda ay ku lahaayeen waxa weeyaan islaaxinta mujtamaca weliba gaar ahaan mujtamacan muslimiinta ee soomaaliya waxa weeyaan kaalin fiican bay ka soo qaateen min laga soo bilaabo asaxwa alislaamiya fi somaal waxa weeyaan kaalimaha ugu horeeya waxaa ka galay gabdha ayaa ahayn macaahidda iyo madaarista qur-aanka kariimka iyo maraakistooda waxa weeyaan dacwadu waa meelaha ay ka hirgasha ayay ka mid ahayd gabdhuhu waxa weeyaan xijaabka ayadoo xijaab la diidan yahay oo dowladdii shuuciga xijaab ay diidan tahay xilli waxa weeyaan gabdhuhu aysan indha shareer qaadan karin xilli waxa weye jalbaabkaan la qaadan jirin gabdhihii waxa weeyaan khayr allaha siiyo dacwo fiican bay qabteen shaqo fiican bay qabteen ayo dhib badan baa ay ka soo mareen qaar baa loo xiray qaar baa loo dilay qaar baa loo dhaawacay alxamdulilah maanta waxay maraysaa waxa weeyaan gabar caariyaada in la waayo alxamdu lilah rabbi alcaalamiin taasna waxayna tusinaysaa dacwada inay najaxday bal iska dhahaya magaalooyinka tuulooyinka baadiyaha waxaan maalin dhexdaas aan arkay meel baadiyahan oo maraya gabar waxa weeye ari raacaysa oo jilbaab qabta marka waxaan idhi alxamdu lilah addacwa asalafiya fi somaal waxa weeyaan meel fiican bay maraysaa ilaahay mahadii alxamdu lilah rabbi alcaalamiin marka maxaa laga faa'iidayaa gabdhaha waxa weeyaan dacwadooda gabdhuhu hadday dacwadu ay gasho oo gabdhuhu ay ducaad noqdaan oo gabdhuhu ay waxa weeye kaalinkooda ay ka soo baxaan ummaddu way hagaagaysaa xaqiiq ummaddu way hagaagaysaa maxaa yeelay gabdhaha waxaa la tilmaamaa waxa weeyaan waa qalbiga ummadda hadday gabdhuhu ay hagaagsanaadaan ummaddu way hagaagsananaysaa hadday gabdhuhu fasahaadaanna ummaddu waa fasahadaysaa macna alkelima liajliha ayaa wilaayadu culays badan inay iska saarto ayay ku tala gashay xilligan iyo sanadkan iyo sanadaha soo socdaba waxaa kaloo waxa weeye culummadu ay sheegeen kutubtana ku qoraan waxa weeyaan gabdhuhu hadday hagaagsanaadaan ummaddu inay hagaagsanaanayso haddii waxa weeyaan ay dhumaan oo ay baadiyoobaanna ummaddu as inay baadiyoobayso ay dhumayso weeyaan marka waxa weeyaan waxaan rabnaa marka in dowrkiina iyo kaalinkiina aad qaadataan si ummadda u badbaado gabadhu waa murabbiyat lajyaal jiilka soo koraya waa gabadha korinaysa waa hooyada korinaysa hadday hagaagsanaato jiilkaasi ummaddaas o dhan waa hagaagsanaanayaan haddii laakiin xumaato ummaddu waa waa xumaanaysaa haddii hooyadu ilmaheeda si qaab daran ay u tarbiyayso ummaddaasi waa baaba'aysaa soo maaha waxa weeyaan nin walba oo wanaagsan ama nin walba oo waxa wey qaa'id ah gadaashiisa gabar fiican ka fiiri bay yidhahdaan maadaama kaalinkaas ay leeyihiin waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan dhowr qodob ahdaafta laga lahaa multaqahan inaan dhowr qodob aan ka sheego waxaa ugu weyn in gabdhaha dowrkooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin dacwada iyo islaaxinta ummadda in la muujiyo oo multaqahan lagu muujiyo gabdhahana waxa weeyaan dardar iyo firfircooni lagu gasho waxaa kaloo maxaa la yidhahdaa dowradan iyo multaqahan loo qabtay in waxa weeye gabdhaha daaciyaadka ah kaalinkoodii in lasoo ibraaziyo oo waxa weeye juhdigii ay qaban jireen laba jibaar in laga dhigo oo dacwadii guriguri inay u gasho gabdhaha kale ee muslimaadka waxa weeye dacwada la gaarsiiyo meesha hadda ay marayso laga sii wado maraakistii in la hormariyo mu'asasaadkii tacliimiga gabdhaha ay gacanta ku hay in la hormariyo xataa in la sameeyo maktaba nisaa'iya waa maktabad gabdhaha u gaara ay wax ka bartaan ay wax ka mudaalacaystaan ay wax ka duubtaan maadaama makaatibtii kale ragga ay waxa way ku zaxmiyeen oo macnaha waxa weeyaan zaxmaddii ragga ay badatay maktabad u gaara oo gabdhuhu ay leeyihiin in loo sameeyo walaaladuna waxay ii sheegeen in halkan meel loogu talagalay mu'asasadan ama maxaa leeyahay markaskan meel maktabad loogu talagalay in la diyaariyey insha allahu tacaala waxaan ka qayb qaadan doonaa dhammaanteen sidaan maktabadaas aan u furu lahayn almaktaba annisaa'iya waa awalu mara oo waxa way wilaayaadka laga furo maktabad gabdhaha khaas u ah oo ay wax ka bartaan wax ka mudaalacaystaan wax ay ka duubtaan waxay u baahan yihiin meeshaas ay u tagaan waana qaadanna insha allahu tacaala waana fulinaynaa maalmaha soo socdana waa ay bilaaban doontaa hawsheeda in dowrkii gabdhaha ay ku lahaayeen ummadda badbaadintooda in lasoo muujiyo iyo ajyaasha iyo tarbiyadooda saas oo kale gabadhu mushaarakada ay ku leedahay jihaadka maanta socda in lasoo muujiyo iyo kaalinka ay leeyihiin ayagana waxa weeyaan in la muujiyo qaybtooda inay buuxiyaan ayna dhammaystiraan waxaan rabnaa insha allahu tacaala meesha ay taageen inay hore uga sii socdaan waxaa kaloo ka mid ah gabdhihii saxaabiyaadka ah in waxa weye kaalinkii ay dacwada ku lahaayeen in lasoo muujiyo gabdhahuna ay ku baraarugaan waxaa ka mid ahaa duruusta waxa weye nisaun xawla nabiyi sala allahu calayhi wasalam khadiija iyo gabdhihii waxa weeyaan haddee wanaagsanaa ee nabiga sala allahu calayhi wasalam dacwada la waday ee dacwadan maanta ku nasanayno na soo gaarsiiyey diintan ilahay na soo gaarsiiyey gabdhahaasi in ayagoo kalena lagu daysto wabillahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa waaligii wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla asigana waxaa kelimad la siiyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbooyinka suldaan cabdiqani الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما تذكره خير كيس براها بدن إلى السيئي أي كم تهي حفلة ملتقاها دعوية عوان كيسي دور المسلمة في إصلاح المجتمع aada iyo aad baan ugu faraxsan nahay runtiina maanaan arag ama manaa imaanin xaflad noocan oo kale ah oo gabdhaha muslimaadka ee daaciyaadka oo intaa tiradadu tahay ay ka qayb qaadanayaan ma hadda alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa wilaayadana jubbal islaamiya heer gobol iyo heer degmo ilaahay ha ka abaalmariyo khayr iyo wanaag badan ayay ka shaqeeyaan gabdhaha muslimaadka ah hooyooyinka runtii dacwada horayba way ugu jireen dacwada way wadeen maxaa yeelay ilmaha dugsiyada ee qur-aanka baranaya hooyooyinkaa soo saara ardayda macaahidda qawaa'idka buux dhaafiyey macaahidda shareecada buux dhaafiyey ee jaamacadaha buux dhaafiyey hooyooyinka muslimaadka ah ayaa diyaariyey oo keenay bifadli illaah waxaan leenahay marka maantana waa wax aad loogu farxo waa horumar markay gabdhuhu dadaaleen wilaayooyinkeennu islaamiga dadaaleen maanta intanoo gabadha oo muslimaada oo daaciyaada inay halkan isugu yimaadaan ilaahay baa qadaray uma dadaalkaas la sameeyey waxaan u mahadnaqaynaa oo kale gabdhaha daaciyaadka ah ee juhdiga badan dhiibay ee diyaarka u ah inay ku daydaan hooyooyinkoodii asxaabiyaadka ahaa maxaa yeelay dumarka muslimaadka ah asxaabtii laga soo bilaabo diinta door weyn bay ku leeyihiin waxaan ognahay ummunaa khadiija inay ahayd qofkii ugu horreeyey ee nebi maxamed rumaysa calayhi salaatu wasalaam ee garab istaagta ummunaa caaisha ayaan ognahay cilmigeedii ummunaa ummu salaama baan ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintii ugu adkayd ee soo martay asxaabada ka soo martay inay ahay asxaabiyaddii uu ilaahay qalbigeed ku soo riday ee maarta ay la fududaysay waxaan leenahay marka aad iyo aad baan idinku hambalyaynaynaa oon ugu faraxsannahay hooyooyinka iyagoo culays badan oo guryaha haya iyagoo ilmihii korinaya iyagoo maaragtay ilmihii soo saaraya haddana dacwadii mujtamaca dhexdiisa ay ka qayb qaadanayaan oo door weyn ay qaadanayaan waa wax ilaahay loogu mahdiyo waxaan leenahay ilaahay ha idinka abaalmariyo runtii baahi badan ayaa loo qabaa dacwada muslimaadka siduu sheekhaynii u horreeyey ee maaragtay abu muslim uu sheegayba gabdhaha doorkoodu aad buu u weyn yahay gaaladuna juhdi badan bay geliyeen muslimiinta iyo mujaahidiinu juhdi badan bay geliyeen tii ilaahay uu ka ralli ahaa ee mujaahidiinta iyo muslimiinta ayay noqotay maanta waa wax lagu farxo oo guul iyo khayr u soo hoyatay muslimiinta waxaan leenahay waa jihaadka mirihiisii waa dadaalkeennii ilaahay ha idinka abaalmariyo cid kastooo gacan ka geysatayna sida macallimiinta iyo maamulkana allaha ka abaalmariyo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu kaasi wuxuu ahay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbooyinka suldaan cabdiqani فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي intiina inala socotay xalay waxaanu baahinay munaasabad ka dhacday gobolka hiiraan oo beesha baadacadde ay ku caleema saaratay wabar cusub kaas oo la yidhaahdo wabar cumar wabar cabdi odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay soo dhoweeyeen wabarka ay caleema saaratay beesha baadacadde waxayna allah uga baryeen inuu la garab galo xilka ama mas-uuliyadda la saaray guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka hiiraan nabadoon macalin yuusuf ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay الحمد لله الذي خلق الإنسان فأحسنه وقدر فأحكمه وصلى الله على محمد انتاس كبعدي وبرك مركان ديب أقول لابته وبر عمر وبر عبدي وبر محمد وبر علي بارك دوشينا أيان كسو قرني شغادا لقربان إن شاء الله خيارتا أيان شيكتي وابقر كيكو إتوانات سيد التاريخ دا أنكو هينو وابر أنكو تهنسنهي عدلي إي صدقي إي أمانو أنكو تهنسنهي إي عبادة إي عمل waxaan leenahay guud ahaan reerka allah u barakeeyo muslimiintan allah u barakeeyo mid uu ku hagaaga reerkan insha allahu tacaala allah ka dhigo waa wabar ummadda inuu ku hogaamiyo ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala kitaabu yahdi wa sayfun yansur ayaa dushiisa saaran insha allahu tacaala ammaanadaasna waa qaaday shicaarka meesha ku yaalla waxaa ka mid ah kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi inuu ilaahay weydiinayo raciyadan oo luqunta loo suray ma dooranin waa lagu kalifay وانا اقبلي ان شاء الله تعالى وحي لولا تغي الهنا او كالمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي dowladda kenya ayaa waxay sii kordhisay dilalka ay u geysanayso dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato qaar badan oo ka mid a dadka deegaanka ayay si argagaxle u dishay kenya dadkii eheladooda la laayay ayaa waxa ay la hadleen saxaafadda waxayna si faahfaahsan uga hadleen sida ay wax u dhaceen dadkii reer mandera county qofkan hadda loo tuuran yahay yaa kun labaatan iyo dhowr ayaa dowlad gacanteed ku dhimatay yarka hadda hortay ku hadlaay caruurtii dad baa ka horreeyey ilaa iyo maantidan dowladda qof socdo jidka socdo qof geel la jiro kan eri la jiro hadday maraana sida cidood oo kaloota iska tooganayeen qofna waa qaranayen waa qaadayen meel duuray ku tuurayen qaarna waa qaadayen meel kale ay geynayen war annaga dowladda meesha waa nagu lahayse waxaa noo hadlaa maan arkin annaga gabar baa la dilay waxaa dila yaa dila sarkaal dowladda dilalihi nin iska socdo oo gaari wato oo tugtug iska wata yaa la dila yaa dila sarkaal sababtina haddaan la weydiin sababta lama aqaano war meesha annaga waan ku ba'anee ee meelaan ku cararna ma naqaano ee hataa hal maalin lagama qorin ee makuusan tahay galeen ee oo oo bilan baa lagama qorin waa dad iska shaqaysto camaal camaalata waay annaga wax baa nugu dhacay waa dadkeenni waa la laayay waana la laayay kolbaa waxa- waxaana la laayay dowladdan hoosteedaan ku noolnahay ba ayaana dhammaysay maalin dhowaad finjaaro dad baa lagu dilay kuturo waa ti ay ka dhacday waayey hadda waxaa dhaawac naga ahaa hadda mid waa naga dhintay labana waa dhaawac annaga dowladd waxaan ka codsanaynaa dilkan oo dadka masaakiinta coola dhaqatada la laaynayo oo xaqdarre lagu laaynayo waxaan ka codsanaynaa inay naga joojiyaan arrintan marka annaga dadkii oo la tuhumayana ma nihin oo la dhaqataan marka dowladd waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay arrintan dilkan oo faraha badan oo maalin walbo sidii waxshi oo kale la laaynayo inay naga inay arrintan oo ma- ma- oo maxaan ku idhahdaa inay arrintan oo dowladda ay ka hortagto arrintan naga istaajiso taasay cunsanaynaa waxaana laynaya dowladda soo dowladda kenya wey dhanka kenya waxay naga cunaysaa waa kenya wey kenya waxa- hadda ummad waxaa dha- alaaga hadda waa kenya wey shabaab ma dilaayin ayadu ma dhimanayin shabaab ma soo dilaayin waxaa la soo dilaa masaakiinta xoolaha la joogto yaa la soo dhammaynaya anigu waa ba'annay meelaan ku carar ma garanayno dowladda bandire- bandiradeeda aan- hoosteedaan ku dhammanaynaa waxaanu golaynay waxaanu gol dhamaynay hadda lama garanayo weelashan neef ay soo qasheen oo ciddooda iyadooda hooyadii ku soo hooyanayeen dowlad magaalada dhexdeeda ay ku soo qabatay marka meeshaas oo lagu laayay marka waana shacab weeye al-shabaab maaha waa ma- dad masaakiin ah oo waxba tari karin ayagu waa garanaayeen bilaash bay u dhammaayeen mooyeen maxaa ka mid ah shabaab magaalo ma soo galaayeen dowladda uma imaanayeen duura- duurkooda iska galayeen waxay kuturo ka magaalo kale kama waran kuturo kale waxay naga qabtaa sagaal nin oo Ke- kenya hadda naga dishay hadda ay taaganta hadda sagaal nin hadda kenya naga dishay hadda yaa taaganta hadda labadan hadda waaba dhaawac hadda waaba jijiifta marka qanjuruuf baa markii lagu dhigay haddana waxaa lagu dhamaynaa marka waxaa nafta laga goynaa waa xabadda wey saasaa lo- dadka lagu dhamaynaya waa hagaag iminkana waa hagaag iminkana waxaad kusoo dhawaataan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa ka mid ah qaraxyo dad ku dhinteen oo ka dhacay waddanka ciraaq iyo dab ka kacay warshad samaysa tallaalka cudurka coronavirus oo ku taalla waddanka hindiya iyo dad tahriibayaala oo ku maashaday badda ka gadaal markii dooni ay la degtay iyo maraykanka oo dadka cudurka coronavirus ugu dhintay ay kor u dhaafayaan afar boqol oo kun oo ruux maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qaraxyo waaweyn oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan boqol iyo soddon ruux ayaa ka dhacay waddanka ciraaq barqanimadii maanta qarax xooggan ayaa ka dhacay magaalada baqhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq kaasoo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac markii uu dhacay qaraxaas ayaa waxaa mid labaad lala beegsaday dadkii ku soo xoomay halka uu qaraxa koowaad ka dhacay waxaana halkaasi ka dhashay khasaare lixaad leh soddon iyo laba ruux ayaa ku dhintay qaraxyadan iyadoona ay ku dhaawacmeen boqol iyo toban qof sida ay xaqiijinayso warbaahinta waddanka ciraaq qaraxyadan ayaa ahaa kuwo aad u xooggan waxaana jugtooda laga maqlay dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada baqhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayaa meydad daadsan halka uu qaraxa koowaad ka dhacay waxaana sidoo kale la arkayaa ciidamo soo gaaray goobta oo iyagana martigeliyey qaraxa labaad halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan qaraxyada ah ee maanta ruxay magaalada baqhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq dab xoog leh ayaa ka kacay mid ka mid a dhismayaasha warshad soo saarta tallaalka adduunka ugu weyn oo ku taalla galbeedka waddanka hindiya kaasoo geystay khasaare nafeed sida ay baahisay warbaahinta maxalliga ah ee waddankaas dabka ayaa ka kacay dhismo ka mid ah xarunta sirom oo ah machad soo saara tallaalka caabuqa korona laakiin warbaahintu waxay si cad u sheegtay in qaybta soo saarista tallaalka ka hortaga coronavirus uusan wax saameyn ah ku yeelan dabka ka kacay xarunta machadka sargaal ka tirsan machadka sirom ee hindiya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee f b in qaybta waxsoo saarka ee machadka uusan wax saameyn ah ku yeelan dabka isagoo intaasi ku daray inuu ka kacay qayb cusub oo dhismo lagu wado waxaan u dirnay goobta uu dabku ka kacay lix gawaarida dabdamiska ah mana hayno macluumaad kale oo ku aadan baaxadda dabka uu la egyahay ama haddii ay dad ku xaniban yihiin goobta ayuu yidhi sargaal ka tirsan waaxda dabdamiska oo la hadlay warbaahinta inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa ku dhintay dabka ka kacay machadka sirom ee hindiya sida uu warbaahinta u sheegay duqa magaalada buuni muuqaalo uu baahiyey tv-ga waddanka hindiya ayaa waxay muujinayaan qiiq aada u weyn oo cirka isku shareeray oo ka baxaya xarunta machadka oo ku taalla magaalada buune ee gobolka maharashtara oo dhaca galbeedka waddanka hindiya agaasimaha guud ee shirkadda ayaa ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka aad ayaan uga xunnahay dhibka dhacay waxaana uga tacsiyeynaynaa qoysaska dadkii ay ku dhinteen dabkaas isagoo aan bixin faahfaahin dheeri ah machadka sirom iyo jaamacadda oxford oo laga leeyahay waddanka ingiriiska ayaa waxay si wadajir ah u soo saareen horraantii jannaayo tallaalka loo yaqaano astrasinika oo ay samaysay shirikadda hindiyan baharat beautic international kaasoo helay ogolaansho caalami ah dad tahriibayaal ah ayaa ku maashoobay dooni kula degtay meel u dhow xeebaha liibiya afartan iyo saddex qof ayaa ku maashooday xeebaha waddanka liibiya xilli ay doonayeen inay usii gudbaan waddamada yurub dooni waday dad tahriibayaal ah ayaa ku degtay meel u dhow xeebaha waddanka liibiya waxaana ku dhintay ugu yaraan afartan iyo saddex qof halka toban kalena la badbaadiyey waana shilkii ugu horreeyey ee noocan ah oo dhaca sanadkan sida ay sheegtay qaramada midoobay bayaan ay si wadajir ah u soo saareen ururka caalamiga ah ee socdaalka adduunka iyo wakiilka sare ee qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa waxay ku sheegeen in dooni siday dad badan ay ku degtay talaadadii xeebaha waddanka liibiya waxayna sababtay dhimashada ugu yaraan afartan iyo saddex qof doonidan ayaa ka sharaacatay subaxnimadii talaadada magaalada zaawiya oo konton kilomitir xagga galbeed ka xigta magaalada tribuli ee caasimadda waddanka liibiya sida laga soo xigtay qaramada midoobay doonida ayaa markii ay saacad ku jirtay badda waxaa ku timid cillad sababa la xidhiira xaaladaha cimilada taasoo keentay in doonidu ay quusto dadkii saarnayna ay noqdaan kuwa dhinta iyo kuwa la badbaadiyey halka tiro kale oo badanna aanan lagu hayn nolol iyo geeri toona dadkii ka badbaaday oo u badnaa dalalka evercost nigeria ghana gambiya ayaa waxay sheegeen in dhammaan dadka dhintay ay ka yimaadeen dalalka ku yaala galbeedka afrika in ka badan kun iyo laba boqol oo tahriibayaal ah ayaa dhintay isku celcelis ahaan sannadkii laba kun iyo labaatanka badankoodna waxay ka ambabaxeen waddanka liibiya ayaa lagu yidhi war ay soo saartay hay-adda socdaalka adduunka sidoo kale hay-adda iyo u n h c r ayaa waxay sheegeen inay ka baqayaan in celcelis ahaan tirada dadka dhintay sannadkii hore ay intaasi ka badan karto dadka tahriibayaasha ah ee ka imaanaya dhowr waddan ayaa waayihii dambe waxay kusoo qulqulayeen dalalka tunuusiya iyo liibiya si ay uga sii gudbaan waddamada yurub iyagoo sii maraya waddanka talyaaniga tirada dadka ugu dhintay fayruska korona gudaha waddanka maraykanka ayaa kor u dhaaftay afar boqoloo kun oo ruux xilli madaxweynaha cusub ee maraykanka jo baiden uu ka dhigay mudnaanta koowaad la dagaalanka cudurka faafa ee korona xog ay shalay soo saartay jaamacadda arrimaha caafimaadka qaabilsan ee johns hopkins ayaa muujisay in caabuqa korona ay u dhinteen in ka badan afar boqol iyo shan kun iyo afar boqoloo qof oo ku nool maraykanka waxaa xusid mudan in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay korona u dhinteen dad gaaraya saddex kun shan boqol soddon iyo afar ruux isagoona soo ritay kumanaan kale ilaha caafimaadka maraykanka ayaa waxay sheegeen in dadka korona uu saacadihii lasoo dhaafay soo ritay ee la dhigay isbitaalada ay ka badan yihiin laba boqol oo kun oo ruux taasoo wadarta guud dadka ameerikaanka ah ee la dhibaataysan cudurkan korona ka dhigaysa in ka badan shan iyo labaatan milyan oo ruux wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي